بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وصحبه أجمعين waxaanu halkan ka bilaabaynaa biidni illaahi alkariim dersigeennii afartan iyo labaad ee kitaabkeennii adduraru lbahiya fi ma yalzamu almukallafa min alculuumi alsharciya waxaanu dersigeennan uga hadli doonaa فيma yتacلq bالمyت min qslh وتkفiنh والصلاaة عalayh وxmlh وdfnih qofka marku dhinto axkaamta ku tacalluqda oo in la mayro in la kafano janaaزe lagu tukado qabriga la geeyo la aaso yaعni masaaئishaas baan inshaء allahu axkaam اljanaaزة ayuu fasalkani ka hadli doonaa fasalka ama matniga kitaabka intaanaan gudagelin waxaa hore noogu soo dhammaaday sunnooyinkii iyo fasalladii sunnooyinka ka hadlayey sunnooyinka waxaa ka mid ahaa salaadaha la yidhaha ciidaynka oo mid ka miduhu ayba labaduba ay nagu soo aadan yihiin haddii ilaahayna gaadhsiiyo ciidda ka dambaysa ramadaanka labaduba waxay dhacaan rugni ka mid a arkaanta islaamka gadaalkooday dhacaan baa la yidhaahdaa ciidulfitrigu ramadaan bay ka dambaysaa ciidul adxaana hadda xajka marka la guto bay ka dambaysaa weeyaan waxaana waasala fasalli lirabbika wanxar ayaa waasala baa la yidhaahdaa labada ciidoodba jamaaca in lagu tukada ayaa sunno ah oo nabigeenu ku tukan jiray calayhi salaatu wasalaam kalin ahaanna waa loo tukan karaa qof walbana waa loo sunneeyaa oo waxa weeye adda salaada shuruuddeedii iyo laga heli karo waktiga la tukan karaana labada ciidoodba waa markii qoraxdu soo baxdo kabacdi iyo intaan geeska suulka la gaarin duhur la inta udhexayd oo dhan bay jirtaa laakiin waxaa fiican ciidul adxaana in la dedejiyo ciidul fitrigana xogay la dibdhigo dadku say fitrada usoo bixiyaan waa laba ragco ijmaac ahaan arkaantii iyo shuruuddii iyo sunnooyinka salaadaha oonba kaley kala mid ta qofku markuu tukanaya laba shay buu niyeysanayaa ciidulfitri tacyiin iyo qasdi baa la rabaa yacni ciiddii salaadii loogu talagalay oo salaad heble ahayd masalanba qalbiga inuu geliyo waxaanu soo marray ragcada koobaad markii uu xirto salaadda markuu xirto ragcada koobaad toddoba mar ayuu takbiirta la imaanayaa inta u dhaxayda tacawudka iyo istiftaaxa markuu xirto inta udhaxayda tacawudka iyo istiftaaxa baa la yidhi ragcada labaad iyadana shan mar buu kibaarta la takbiirta la imaanayaa weeyaan waxaana u daliila nabigeenna calayhi salaatu wasalaam baa sidaa sameeyey takbiirta xidhashadana lagu tirin maayo waxaa sunno ah markau yidhaahdo allahu akbar in uu waxaa sunnaa baa la yidhi masalan ba labada takbiirood inuu wax yar udhaxaysiiyo oo akriyo subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaha illa lah wallahu akbar allahu akbar haddana yidhaahdo hadduu takbiirta cadadkeeda ku shakiyo wuxuu qaadanayaa inta yar baa la yidhaahdaa weeyaan marka waa sunno qaabkaasa iyada loola yimaad ragcada koobaad bacdigeed wuxuu ku akrinayaa bacda alfaatixo suuratu qaaf ragcada labaad bacda alfaatixana suuratu alqamar ama ragcada koobaad bacda alfaatixa suuratu alaclaa ragcada labaad bacda alfaatixana suuratu alqaashiya waana lala jehraa salaada ciidda weeyaan waxaan soo marnay khadiibku inuu dadka u khudbaynayo masaa-isha khudbadaasu leedahana waa ka soo hadalnay laba khudbo ayuu macnaha khudbatayn buu akrinayaa waa u khudbaynayaa weeyaan khudbadaasuna khudbadii jumcada ee arkaantii sunnooyinka iyo kuwaas kala mid taha laakiin shuruuddiisa kala mid ahayn buu leeyahay waxaa sunno ah ciidda in loo soo qabaysto xataa qofka aan imaan rabina waa soo mayranayaa weeyaan waa yowmu ziina gelinka kala barka habeenkii marka la gaadho ayuuna bilowdaa wakti ahaan laakiin salaada subax bacdigeed in la sameeyaa fiican baa la yidhi masaa'il aada u badan oo looga hadla baa jirta laakiin masaa-ishaas qofkii doonaya inuu ka faa'iidaysto darsigeenna aan uga soo hadalnay ciidda ee ku jiray safiina salaadka ayuu u laabanayaa weeyaan takbiirta la akriyo waad aragteenoo allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allahu allahu akbar allahu akbar walilaahi alxamd allahu akbar kabiira walxamdu lilaahi kahiira wasubxaana allahi bukrata waasiila laa ilaaha ila allahu walaa nacbudu ilaa iyaahu mukhlisiina lahu ddiina walow kariha alkaafiruun laa ilaaha ila allahu waxdahu sadaqa wacdahu wanasra cabdahu waacaza jundahu wahazama alaxsaaba waxdah laa ilaaha ila allahu wallahu akbar nabigu ka bacdi ku salinaya calayhi salaatu wasalaam waa sunna in habeenka ciidda aad takbiirtii khayrka loo badiyo hadda kusuufaynkan asagana waa soo marnay oo qoraxdu markay madoobaato ama dayux madoobaado salaad baa iyadana la sunneeya jamaaca in lagu tukada weliba fiican istisqaha salaada loogu talagalana waa soo marnay dadka markay dhib iyo ay arrimaha la kulmaan salaada loo jideeyey marka masaa-ishaas oo dhanna aad baan hadda usoo gaagaabinay laakiin sharaxaadooda waxaan aada ugu badinay kitaabkii ahaa safiina salaadka ee halkaa qofkii doonayaa in uu masaa'il badan ka faa'iidaysto ayuu u laaban karaa haddaba dersigeennaanu waa dersigii afartan iyo labaad ee kitaabkeennii addurarulbahiya durarulbahiya dersigeennaana insha allahu waxaanu uga hadlaynaa axkaamta janaazada ku tacalluqda weeyaan haddaba waxaa la yidhaahdaa janaazada axkaamta ku tacalluqdaan uga hadlaynaa baan dhahnay janaazadu sideedaba hadda waxa weye qofku markau dhinto axkaamtii ka imaanaysa weeye qofkana waxaa fiican mar walba inuu dhimashada xasuusnaado ilaa nabigu halla xasuusta u dhihi jira calayhi salaatu wasalaam haddii mar walba ay dhimashadu kugu soo dhacdo wixii badnay baa kula yaraanaya shaygii yarayna wuu kula badnaanayaa weeyaan marka dhimashada in la xusuusto ayaa wanaagsan in la xusuusnaado weeye waxaa kaloo habboon bay culammadu dhaheen mawdka in loo diyaar garoobo oo qofku ilaahay inuu la kulmayo ou diyaar mar walba mustacida u ahaado si khayrka uu uu khatinmo weeyaan si khayrka loogu khatimo waxaa kaloo habboon in wa tusanu lwasiyatu lilxafi calayha baa layi waxaa u habboon qofku inuu dardaarmo waxyaabihii xuquuqu lagu leeyahay iyo kulli waxaasoo dhan uu ka dardaarmo waxaa karaaha ah qofku inuu dhimasho jeclaysto dhibaato adduunyo ou dareemay iyo ciriiri adduunyo iyo mushkilaadka adduunyada daraaddeed yaa nafta iga qaada in la yidhaahdo dhimasho la jeclaystaa may nabigeennu waa diidi jira calayhi salaatu wasalaam laakiin qofku haddii dhibaato xagga diinta ah oo diinta ka fidnoobaysa darteed ou dhimasho u jeclaysto taas waa laga soo reeba weeye nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi axad idinka mida yuusan jeclaysan dhimashada min durin asaabahu dhib ku dhacay daraaddii fa in kaana laabudda faacilan falyaqul lagaba maarmaan hadday tahay arrintaa inuu yidhaah sameeyo ha yidhaahdo allaahuma axyinii maa kaanat alxayaatu khayran lii ilaahow i nooley noloshu intay khayr ii tahayba wa tawafanii in kaanat alwafaatu khayran lii ilaahow i oobso inta dhimashadu ay khayrba ii tahay akhlaaqdiisa qofku inuu wanaajiyo oo iskaga tago munaasacada iyo mukhaasamaadka umuurta adduunyo ayaa wanaagsan waxaa kal waxaa kaloo la yidhaahdaa waxa kale oo culummadu ay dhaheen dadka waxa waxaa kaloo qofku markuu xanuunsado wanaagsan dadkii xiriirku ka dhexeeyey khaadimkiisii waladkiisii zawjadii jaarkii kulli inuu cafis ka dalbo in waxaana kaloo wanaagsan bay dhaheen malada ilaahay uu u qabo inuu hagaajiyo dadkana waxaa loo sunneeyaa qofka xanuunsan inay soo booqdaan baa la yidhaahday waxaa kaloo loo sunneeyaa qofka soo booqda qofka xanuunsan inuu faro sabarka oo caafimaadna ugu duceeyo ama ku akriyo ducooyinkii nabiga laga soo gaaray calayhi salaatu wasalaam qofka muxtadarka ah oo naftu ka baxdo lagu soo xaadaro waxaa loo sunneeyaa baa la yidhi dhinacay dadku u jiif dhinac baa loo jiifiya dhinaca midigta qibladana waa loo jiheeyaa hadday suuragal taha weeyaan qibladana waa loo jiheeyaa weeye waxaa loo laqimaa tawxiidka si uu tawxiid ugu dhinto nabigeennu wuxuu dhihi jira calayhi salaatu wasalaam laqinuu mawtaakum laa ilaaha ila allah kuwiina dhintay u laqima tawxiidka ayuu nabigu dhihi jiray sala allahu calayhi wasalam maxaa yeeley qofka haddii tawxiid loogu khatimo waxay noqonaysaa jannadii ilaahay inuu siiyo wuxuu ku gaabsanayaa keliya laa ilaaha ila allah hadduu qofku muslim yahay laa ilaaha ila allah oon baad xusuusinaysaa weeye qofka u laqimayana waxaa fiican inuusan ahan ki inuusan cadaawa ka dhaxaynin inuusan noqonin qof xaasid ku ah inuusan waarifkiisii noqonin lay shaki iyo tuhmaa meesha iman kare ah waxaa la sunneeyaa inaadan ku ku celcelin talqiinidda lagu celceliyo lagu celcelin maayo intaan qiblada loo jihaynin ka hor bayna arrintaasu noqonaysaa baa la yidhi marka masaa'il badan oo noocaasa bay culimmadu sheegeen waxaa sunno ah suuradda la yidhaha yaasiinka in meydka lagu akriyo la yaasiimiyo abu daa'uud iyo nisaa'i ibnu xibbaan waxay wariyeen can macqal ibnu yasaar ana anabiya sala allahu calayhi wasalama qaala nabigeennu wuxuu yidhi buu yidhi saxaabigaasu iqra'uu calaa mawtaakum yaasiin war kuwiina dhintay yaasiinka ku akriya qofku markuu dhintana waa lagu akriya markuu dhiman rabana waa lagu akriyaa waa suurad aada u cajiib badan waxaa kaloo sunno ah qofka biyo iyo in la siiyo yan shaydaanku ka faa'iidaysane naftu markay ka baxdo oo naftu ka sii baxayso waxaa sunno ah indhaha in layskugu celiyo waxaa kaloo sunno ah marka indhaha layskugu qabanayo in la yidhaahdo bismi illaahi wa calaa millati rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam waxaa kaloo sunno ah baa la yidhi in labadiisa lafgar cisaabo ama karin baldhaaran lagu adkeeyo waxaa kaloo sunno ah in faraha loo jilciyo iyo mafaasisha oo dhan tashiilan liqaslihi dhaqidda si loogu fududeeya baa la yidhaahdaa markii naftu ka baxda baa la yidhi meydka waxaa la sunneeyaa dharkii nafta uga baxday in laga bixiyo lianlaa yasruca fasaaduhu weeyaan waxaa kaloo sunnaa dhar kala mare kala la saarayaa weey wa an yastura jamiica badanihi bithawbin khafiifin mare fudud in jirkiisa lagu qariyo masaa'il noocaasahoo badan baa la sunneeyaa masaa-ishanoo faahfaahsanna waxaanu uga soo hadalnay kitaabka la yidhaha safiina salaadka aw safiina naja safiinaha markii aanu ka soo hadlaynay janaazada ayaan masaa-ishaanoo dhan ku soo qaadanay iyagoo aada u sharaxan faslun fii maa ayuu u fasal yahay yatacallaqu bilmayiti maydka ku tacalluqa gusluhu maydka in la mayro wa takfiinuhu maydka in la kafano waasalaatu calayhi maydka in lagu tukado wa dafnuhu maydka in la aaso furuudu kifaayatin iska kaafin faradkeed weeye intaasoo dhan isku soo duuduubo waa furuudulkifaa'i weeyaan calaa kulli man qof dhammaantii dushiisa bay ku taha calima ogaaday bimowtihi maydka dhimashadiisa oo min qariibin qofkii u dhoway ah iyo wa kayrihi qariibka kayrkiisba maydka in la mayro in la kafano in lagu tukado in la aaso dhammaan intaasoo dhami waa furuudulkifaa'i fardukifaa'i waxaa la yidhaahdaa dadka qayb ka mid a hadday sameeyaan inta kale dalabkuuu ka dhacayaa weeye calaa kulli man qof dhammaantii bay ku taha baa lagu yidhi calima ogaaday bimowti qof walba oo mawdkiisa ogaada oo min qariibin kii u dhowaay ahal ahaan ugu dhowaa iyo wakayrihii ummadii kaleeto oo muslimka aheedoo ogaatayba oon qariib la u ahayn dhammaan waa fardulkifaa'i weeyaan fa in qaama hadduu u istaago bihaa faradyaalkaas iyo waajibaadkaa haddii la helo qof u istaaga oo dadkii ka mid ah inta kaleeto wuu ka dhacayaa waajibkii weeyaan fa in qaama hadduu u istaago bihaa madkuuraadkan dhaqidda kafanidda tukashada kulli axadun qof oo minaa naga mid ah walow kayra mukallafin mid la mashaqeeyey kayrkiiba hadduu raba ha noqdee yuusanba mukallaf ma noqon qof oon ummaddii ka mid ah hadduu arrintan u istaago saqada alxaraju xarajku waxa weeye waa ismiga dembiguu dhacayaa oo inta kale dembi macnaha dembiga way ka fakanayaan wa ilaa meydkaa dhinta haddii hal qofoo mayra oo kafana janaase ku tukada aasa ummaddii ogaatay haddii laga waayo oo la yidhaahdo qof walba uu yidhi aniga maxaa iga galay oo layska dhaafo afimal jamiicu dhammaan way dembaabayaanba weeyaan kulligood waa ku dembaabayaan kulligood way ku dembaabayaan weeye wuxuu yidhi sheekhu wa shahiidu lmacrikati maydka afar shay baa horta u waajibta afartaa marka haddii qofku uu shahiidoobo iyo hadduu saqiir yahay iyada waa laga soo reebay masaa-isha qaar qaar baan u waajibaynin oo dhaqidda iyo kafanid dhaqidda iyo waxaan rabaa tukashada iyo waa noo imaan doonaan wa shahiidu lmacrikati goobta lagu dagaalamayo wa shahiidu lmacrakati dheh macrakada goobta lagu dagaalamayo qofkii ku shahiidoobay laa yuqasalu lama mayro walaa yusallaa calayhi janaasana lagu tukan maayo haddii gaalada dagaal lala galo shahiid baa horta la yidhaha qofka dagaalkaas ku dhinta shahiidka ruuxa noqonayana waa man qaatala litakuuna kalimatullahi hiyo alculyaa nabigeenu siduu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam waa qofka ilaahay diintiisa inuu difaaco oo diintu saro marto u dagaalamo weeyaan waa qof muslima walow hadduu rabo addoon ha noqdo dumar ha noqdo faasiq ha noqdo yousan mukallaf noqon sabi majnuun qofku doona hana ha ahaado wou dhintay oo gaalada dagaalkoodiibuu ku dhintay intaan dagaalkii dhammaanin gaal baa masalan badilay qof muslima hub ou ridayaa dusha uga dhacay kiisii baa dib ugu soo laabtay warankiisii waxa weeye daabadiisiibuu ka dhacay ou taradaa xaala alqitaali fii bi'rin ceel buu ku dhacay intii la dagaalamayo god buu ku dhacay saasuu ku dhintay muhiimku waxa weeye isagoo dagaalamaya in uu dhinto oo dagaalkaas uu ku dhex dhinta weeyaan marka shahiidka saddexaas loo qaybiyaa shuhada markii la yidhaahdo qof waxaa la yidhaha shahiid dunyaa walaakhira adduunka waa ku shahiid oo la dhaqin maayo janaazana lagu tukan maayo sida asxaabtii ku dhimatay dagaaladii sida dagaalkii uxud oo kaleeto iyo nabigu uu sameeyey calayhi salaatu wasalaam adduunka waa ku shahiid aakhirana waa ku shahiid shahiid dunyaa walaakhira waa qofka waa macnaha ruux hadda aan ka hadlayno waa qof dagaalkaas ayuu galay wuxuuna u dagaalamayay litakuuna kalimatullahi hiyo alculyaa goobtii buuna ku dhintay ruuxaasu aakhira waa ku shahiid adduunkana waa ku shahiid janaaso lagu tukan maayo janaaso lagu tukan maayo dadka ummadda u shafaaco qaadaya ilaa salaadu waa shafaaco qaade ayuuba ku jiraaba waxaa dhacday nabigeenna calayhi salaatu wasalaam toddobaatankii saxaabi oo dagaalkii uxud lagu dilay nabigeennu markuu aasayey bidam wuxuu ku aasay bidimaa'ihim baa la yidhi dhiiggoodiyo ku yaal lama dhaqinba ayuu yidhi nabigu hala aaso calayhi salaatu wasalaam walam yusalluu lagumana tukanin sida xadiiska bukhaarigu caddaynayo janaaze laguma tukanin janaaze laguma tukanin weeyaan xadiis waxaa jira ku soo arooray nabigu calaha shuhadaa'i uxudin nabi moxamed inuu ku tukaday sala allahu calayhi wasalam xadiidkaas tukashada waxaa looga jeedaa macnihii luqada ahaa waa u duceeye weeyaan ee waa ku tukadoo janaaze ah loogama jeedo marka lagu tukan maayo lagu tukan maayo sababta aan loogu tukanayna culummadu waxay ku tilmaameen sababta aan loogu tukanaynin ma u baahnaba salaad in lagu tukado way nool yihiin buu qur-aanka ilaahay leeyihi axyaaun cinda rabbi maba la dhihi karo way dhinteen buu ilaahay qur-aanka waaba noo diidaba karaamadooda iyo darajadooda aada u weyn la dhaqin maayo oo shayga korkooda ku sugan waxaa la yidhaahdaa haddee qiyaamadu markhaatiba u noqonayaa weeyaan marka ruuxa shahiid addunya walaakhira kaas weeyaan qaybta labaad waxaa la yidhaha shahiidu dunyaa faqat shahiidu dunyaa ruuxa la yidhaahdo waxa weeye waa qof dagaalamay laakiin adduunyo iyo qasad kale u dagaalamay goobtiibuuna ku dhintay dagaalka asaga waxa weeye maadaamuu goobtii ku dhintay aakhiruusan shahiid ahayne adduunka waa shahiid weeyaan adduunka marka la fiiriyo shahiidkiibuu noqonayaa laakiin darajadii aakhiraha ka maqan waxaa la yidhaha shahiiduldunyaa baa la yidhahdaa midkaasoo kaleetana xagga adduunyada ayuu shahiid ku yah laakiin aakhira markii la fiiriyo shahiid ma aha marka shahiidu dunyaa weeyaan shahiidu dunyaa waxaa lagu samaynayaa sida amwaadda lagu sameeyo ruuxa shahiidu dunya hadduu yahay adduunyaduu shahiid ku yah oo see ugu yahay wuxuu u dagaalamayey adduunyo iyo waxa inuu helo qasadkiisu ma ahayn litakuuna kalimatullahi hiya alculyaa isagana kiibuu lamid yahoo la mayri maayo lagu tukan maayo laakiin aakhiro hawaabkii ahay baa dhaafaya aakhiro hawaabkii ahaa qaybta ugu dambayda shahiidul aakhira ayaa la yidhaahdaa shahiidul aakhira kaas ayaa la yidhahdaa weeyaan shahiidul aakhira ayaa la yidhahdaa marka saddexdaasuu kitaabka u qaybiyey saddex qaybood ayuu ka dhiga weeye marka shahiidka la yidhi fa shahiidu hunaa yajmacu shahiida addunyaa waalaakhira iyo wa shahiida aldunyaa shahiidkan la yidhi la lagu tukan maayo lana macnaha dhaqin maayo waxaa soo gelaya ruux adduunkana shahiid ku ah aakhirana shahiid ku ah iyo ruuxa adduunka shahiid kaliya ku ah wa yajmacuhumaa kullu man maata bisababi qitaali alkufaar sawaaun kaana rajulan ow imra'atan ow cabdan ow sabiyan ow faasiqan ow saalixan ow daaliman wa kaana mowtun bisababi qitaali alkufaar xaala qiyaami alqitaal weeyaan marka kaasoo dhan baa soo gelaya weeye waaya matnigeenna marka noo wado wuxuu leeyahay sheikhu khayr allaha siiye wuxuu yidhi ilaahay raadiha ka noqdee wa shahiidulmacrikati goo macrakati goobta lagu dagaalamayo qofka ku shahiidoobay laa yuqasalu lama mayro walaa yusallaa calayhi korkiisana janaaze laguma tukada weeyaan kaas la mayri maayo janaazena lagu tukan maayo waa ruuxii goobta ku shahiidoobay shahiidulmacraka la yidhaahdaa wa amaa takfiinuhu la dhaqin maayo janaazana lagu tukan maayaan soo marnaye wa amaa takfiinuhu ruuxaan shahiidka ah oo oo shahiidoobay kafanidiis iyo wa dafnuhu aasidda la aaso labadaas masalo fa mafruudataan fa mafruudaani waa laba la farad yeelay labaduba waajib weeyaan in lagu tukado waa waajib waxaan rabaa in la kafano waa waajib in la aasana waa waajib weeyaan shahiidka halkaa shahiidkii baan uga baxnay wasiqdu ama wasaqduna waa la akriyahay wasiqdu dhiciskii lahu axwaalun xaalooyin buu isagu leeyahy dhicisku xaalooyin buu leeyahy fa taaratan mar tuclamu waxaa la ogaadaa xayaatuhu noloshiis fayajibu fiihi waxaa waajibaya alqaslu alquslu in la mayro wاtakfiinu in la kafano wاsalaatu in lagu tukado iyo wdafnu in la aaso weeyaan intaasoo dhan baa waajibaysa waa dhiciskii weeyaan hadda ruuxa siqdiga la yidhaahdo siqdi siqdi sidiisa waxaa loo yaqaan waa caruurka isagoon gaadhin yacnii da'dii loogu tala galay bilihii aan dhammaysan soo dhacay weeyaan hooyadiibuu ka soo dhacay baa la yidhaahdaa siqdiga waxaa lagu xadeeyaa waa carruurka dhasha lix bilood iyo waxa weeye laxdataan iyadoo uusan adduunyada macnaha isagoon joogin baa la yidhaahdaa intaa isagoon urka hooye ku jirin buu dhashay siqdi baa la yidhaahdaa alwaladu naazil qabla tamaami ashuri weeyaan waa carruur dhashay intaan bilihii u dhammaanin canuga hadduu siddeed bilood gaadho sharciga dhiciskuma aha hadduu sagaal bilood gaadhona iskaba dhaafba hadduu xitaa gaadho lix bilood iyo wax bar wax macnaha ou gaadho xataa sharciga dhiciskuma aha dhicis waa lix bilood iyo ha uurka intuu ku beermayey iyo intii hooyadu ay dhalaysay qadarkaa wax la eg intaasoo kaleeto isagoon gaadhin canugii dhashabaa dhicis la yidhaahdaa marka dhiciska xukunkiisu saddex qaybood bay shareecadu u kala qaaday kitaabka naftiisa matnigiisa fiiri saddex buu u kala qaaday saddexda xaalo waxa weeye mar waxaa la ogsoon yahay canugan siqdiga ah oo dhiciska ah xayaatadiisiibaa masalan ba la ogaaday xayaatadiisa haddii la ogaado oo see lagu ogaaday waxa waa isagoo qaylinaya buu dhashay isagoo neefsanaya isagoo nuuxnuuxsanaya isagoo dhaqdhaqaaqayo isjiijiidaya waana dhicisoo maaha qof weyn buu la mid yaha marka fa huwa kalkabiiri qof weyn buu kuxugu noqonayaa weeyaan waa afartii masale waajibaysa waa in la mayro in la dhaqo la mayro la kafano lagu tukado waxa weeye kulligood macnaha la mayro la kafano lagu tukado la aasa weeyaan afartii baa waajibaysa waa masalada koobaad masalada koobaad weeyaan masalada labaadna sheikhu haddau noo sheegaya wa taaratan marna yadharu waxaa muuqanaya khalquhu uumidiisa faqad oo kale ah marna waxaa muuqanaya abuuridiisa kaliya baa lagu yidhi abuuridiisi kaliya baa muuqanaysa weeyaan yacni waxa weeye abuuridiisi bini aadamnimada ahayd laakiin wax hayaato ah oo ka soo daahiray lama hayo weeyaan waxayaato ah oo soo daahiray lama hayo weeye abuuridiisii keliya baa muuqata haddii abuuritaankiisii keliya ou muuqdo laakiin wax kaleeto oo soo muuqda oo soo daahiray aan la haynin markaas maxaa la samaynayaa weeye takhliiqiisa keliya baa muuqda laakiin inuu nool yahay amaaraadkii nuuxnuuxsigii qayladii hadalkii canugii midna laguma hayo lix bilooduu ku dhashay iyo wax lamid ah lix bilood iyo daqiiqado laakiin abuuris bini aadam wuu leeyahay laakiin nuuxsi male hadal male dhaqaaq male neefsi male maxaa la samaynayaa yejibu maa cadda salaad ay dheen culummadu waxaa u waajibaya janaaze in lagu tukado mooye intii kale waa in la mayro la kafano qabrina la geliyo godka la geliyo weeyaan salaaddii waajib maha laakiin hadduu noo sheegaa waa kan wa taaratan mar buu yidhi sheekhu yadharu waxaa muuqanaya khalquhu uumidiisa faqad oo kale ah fa yajibu markaa waxaa waajibaya fiihi dhiciska maa cadda salaati salaad wixii ka soo haray yacni in lagu tukadaahay janaazo waajib ma aha laakiin intii kale waa waajib weeyaan wa taaratan marna laa yadharu khalquhu abuuristiisa bini aadamnimo ma muuqanayso bini aadamba uma sawracnaba falaa yajibu markaas ma waajibayo fiihi dhexdiisa shay-un waxba waajibi maayaan middaani waxa weeye xayaatadii lama arko calaamadeedii abuuris bini aadamna kama muuqato waa cad yaroo hilibabay hooyadii dhashay bini aadam suuraysan oo sawracan maahan oo dhegale afle lugale waa un hilib baa hooyadii macnaha waxa weeye ayuu noqday canugii ay dhashay naf male bini aadamnimo uma eka lix bilood ma gaarin qaybtaas oon baa timid maxaa la samaynayaa wax waajibayaa maba jiraanba salaad in lagu tukado in la mayro in la kafano in la duugo midna waajib ma aha laakiin waxaa sunnaa bay culummadu dhaheen mara yar inta lagu asturo waa cad yaroo hiliboo bini aadam ka soo baxaye in god lagu qaryaa wayska sunno wax waajibase ma jiraan saddexdaas masalo ayaa dhicis haddaad maqashiin ama qurbaha jooga ama dalkii jooga ama waddan kaleete ah diinteennu masalo walba saasay meel ugu xirtay ilaahay culummadii noo qoray iyo mashaaikhdii noo aqriyey intaba khayr badan ilaahay ha ku amaalmariyo wax walba way ka hadleen maalin maalmaha ka mida bayna kugu imaanaysaa darsigeennii afartan iyo labaad ee kitaabkeennii addurar lbahiya fii ma yalzamu almukallafa min alculuumi sharci sharciya ee janaasada aan uga hadlaynay intaas ayaanu ku soo koobaynaa wallahu waliyu tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatu